dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in weerarkii shalayta al-shabaab ay ku soo qaaday magaalada afgooye ay ku dishay sagaal ka tirsanayd mintadiinta al-shabaab dowladdu waxa ay sidoo kale dhankeeda qaratay inay ka dhinteen laba askari nuur xasan bukhaari ayaa khadka telefoonka ee afgooye wuxuu kula xidhiidhay guddoomiye ku-xigeenka amniga ee afgooye mahdi axmed xasan waxaana ugu horreyn weydiiyey sida weerarku dhacay shalay galab kow iyo toban saacii baray ahayd meel jagboyntiga dhinaca koonfuleed wadada mareerey aada laga xigta ayaa shantii iyo barkii ama kow iyo toban saacii bar nin walba si u yaqaan waxaa soo weeraray al-shabaab marka warkoodana horeyaa u haynay ciidanka marka xeelad oo waxay sameeyeen ciidannimo dhabar jibinay ku sameeyeen meesha xabadihiyaa ka bilowday xabadihii markay bilowdeen waxaa dhimatay baktii hore waxaa ka dhimatay laba nin al-shabaabka ka dhimatay labadii nin markay dhimatay labadii nin iyadoo qorigii iyo booshkii laga furayo ayaa nin dhaawac oo agtooda yaalay xabadihii uu furay a laba nin nooga dhimatay nin sarkaal namasugide iyo nin kale oo askari ciidanka booliska ah kadib ciidanka howshooday sii wateen sagaal ninaa ka dhimatay aakhirka waan gartay marka ma jiraan wax khasaare ah oo dadka rayidka ah kasoo gaaray dagaalkii shalay galab horta rayid waxba ma gaarin nasiib wanaag oo meesha meel magaalada ka baxsan oo foorahay ahayd khasaarena anayn nama soo gaarin laba nina naga shahiiday oo si xaq darre ah nin dhaawaca xabada oo soo ridayaa ku dhacay oona laga filanaynin meel oo dhulka dhul oo beero iyo waxaas aada cariiri oo ahaa ooda ooda badan leh meesha jaqay ahayd dhul beereedna waa ahaa oo aad meel u geeda badanay ahayd marka nin dhaawac oo meel ku dhacayaa nimankan dilay ayagoo meydkii booshkii iyo qoryihii ka bixinayo maligoodaana galay laakiin dhibka ayaguu gaaray inta badan mahdiyo bishii octoobar waxaan ognahay in al-shabaab ay magaalada afgooye ay weerar ku qaadeen iyaga oo xitaa dilay saraakiil sarsare xalayna waatii ay soo weerareen marka maxay tahay sababta ay al-shabaab mar walba usoo weerarto degmada afgooye ma waxaa jira dayacnaan dhinaca ciidamada ah horta weerarkaas octoobarka aniga waa ku jiray oo ragga dhintay waa isla wada joognay hal meel aan wada fadhinay horta waxaa loo dhintayna malad waayo ragga dhintay oo saraakiishii markaas dhimatay iyo agaasimihii maaliyadda hal meelaan wada fadhinay oo hal meelaan ku wada jirnay annaga dhanba waxaan isuji jirnay wax saddex saddex tallaabo iyo laba laba tallaabo ah marka inta ilahay ugu talagalo waa ku dhimatay dadna waa ku dhaawacmeen ayagana waxbaa ka dhintay waxna waa ka dhaawacmeen qaraxoona ahaa taas qaraxana micnihii waa meel walbuu ka dhacaa oo waxaan wax maqaadiiri waayo wax ayaga ay sabab u yihiinna maaha wax annaga aan sabab u nahayna maaha intii qof oo meesha ku dhiman lahayd wuxuu rabbiga qoray wax soconaayo waayo waayo waxaa daliil ku ah qaraxa ragga oo ku dhacay kulligeen hal meel aan wada fadhin dadna waa dhinteen dadna xagtina ma gaarin dadna dhaawaca gaarin marka dhacdadii octoobartana saasay ahayd tan shalayna weerar aan sugaynay bay ahayd maadaama wadanka wax xaalad xun oo galay oo madaxdii ugu sarraysay mashquul kale oo dowladnimo kursiga ay raadinayaan annagana waxaan aan isu diyaarinay inaan difaacno nafteenna iyo dadnimadeenna iyo iyo deegaanka aan degannahay iyo degmada afgooya dhinaca amniga ma ciidamada dowladda keliya ayaa jooga mise ciidamada afmisom ka socda ayaa ka mid ah kuwa amniga suga maya annaga ciidamo hadda waxaa joogo ciidamada dhowr nooc waaye qayb waxaa waaye daraawiish qayb waxaa waaye birmad qayb saldhiga oo degmaday ka tirsan yihiin qaybna nabad sugid waaye dhalinyaro badan oo deegaanka oo maleeshiyaad ah oo ciidamada ku hoos nool oo ciidamada ay garabsadan waa haysanaa amisoomtana carbiskay degan tahay wundada weyn oo magaaladana way degan tahay laakiin marka oo amisomta loo baahda annaga weli ma gaarin amisom hadda annaga wax oo saas ah oo ay naga kaalmayso aad uga baahannahay difaacaas wadanka oo guud moogi xaaladda hadda ku jirna waa aada isugu filannahay waa isku kalsoonahay xabadda ninay taqaana male nin walbo aadan diyaar ugna haddii aad ay joogaan degmada afgooye ciidamadaasi sidaasi u diyaarsan maxaa sababa marka in al-shabaab ay mar walba kusoo dhiiradaan horta nin saa la socotid dhulkii hawdka ahaa oo beeraha ahaa awdheegna kasoo bilow jannaale dhulkaas oo dhan laanta buura dawladdu way kasoo wada baxday annaga saasaaba furinta layntii hore ku nahayba safkii horeaba nahayba mar haddii safka hore oo difaaca hore aad tahayna wax walba waa filanay ma
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka amniga afgooye mahdi axmed xasan oo u warramaya waryaheena nuur xasan nuur